إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah weerar ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jowhar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday xabashida ku sugan magaalada baardheer ee gobolka gado xukunno kala duwan islamarkaana lagu fuliya laba rag ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada jamam ee gobolka jubbada hoose guddoomiyaha degmada luuq ayaa ku baaqay in carabka laga jaro ikraan tahliil hooyadeed isagoona weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland alfurqaan ayaa baahisay muuqaal lagu wareysanayo qaar ka mida ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka dowladda turkiga ayaa duqayn xagga cirka ah ka geysatay deegaano dhaca waddanka ciraaq
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan weerar ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jowhar weerarka oo ahaa nuuciisi mid loo adeegsaday qarax ayaa waxaa lala bartilmaameydsaday xildhibaanada kale ah maxamed dheere iyo sidoo kale iidow labada xildhibaanba dhaawacyo ayaa soo gaaray mid ka mida cisbitaalada ku yaala magaalada jowhar ayaana la geeyey oo xaaladooda caafimaad halkaas ayaa lagula tacaalayaa tafaasiil ku aadan weerarada lagu dhaawacay labada xildhibaan warkayaga duhur ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday xabashida ku sugan magaalada baardheer ee gobolka gado wararka ka imaanaya magaalada baardheere ayaa ku waramaya in xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hubaysan ay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada baardheere oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida etoobiya weerarka ay qaadeen mujaahidiinta ayaa waxa ay u adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoona xabashidu ay la kulmeen rasaas kulul wax tafaasiilahoo ku aadan khasaaraha gaara ee xabashida ma aanan helin balse wixii ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa xukunno kala duwan islamarkaana lagu fuliya laba rag ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin ayaa ka waramaya galabnimadii shalay oo talaade ahayd waxaa degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukunno xadurida ah oo lagu fuliyey laba ruux oo ku kala eedeysnaa sixir iyo ka mid noqosho ciidamada dowladda federaalka fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamaame ayaa waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan si ay u daawadaan xukunka halkaasi ka dhacayay labadaani nin ayaa lagu kala magacaabaa cabdulaahi xasan cumar iyo maxamed mawliid aadam haddaan ka hormarno cabdulaahi xasan cumar oo ahaa ninka lagu eedeeyey sixirka ayaa waxaa xogtiisa faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah khudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulaahi xasan cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan sixirka aqaano goor horena bartay waxaana i baray aabbahay markii ugu horraysay aabbahay wuxuu i baray xisaabaadka abjeediyada loo yaqaano kadibna wuxuu i baray sixirka cadfiga iyo sarfiga ama madiidada wakhti dheerna waa aqeenay waana ku shaqaysi jiray waxaa u adeegsaday gaar ahaan madiidada dad iyo xoolo
intaasi kadib maxkamadda ayaa go'aan ka gaartay eedda loo soo jeediyey cabdulaahi kadib markii uu ka jawaabay su'aalihii la weydiiyey markay dhagaysatay maxkamadda eedda loo soo jeediyey iyo jawaabtii uu ka bixiyey mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow falka oo ku dhacay cabdulaahi xasan cumar waa fal gaalnimo ah labo maxkamadda waxay ku xukuntay cabdulaahi xasan cumar xukun xaduriddo ah oo dila saddex xukunkaa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday xukunkaa kow muwaddaca imaamu maalik juskiisa labaad safxada siddeed boqol toddobaatan iyo kow musnad imaamu shaafici mujalladka koowaad saddex boqol siddeetan iyo saddex sidoo kale maxamed mawliid aadan oo isna ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa fagaaraha la keenay kaas oo ay soo qabteen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ninkan oo maxkamadda islaamiga ah ka hor qirtay inuu muddo dheer ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa waxaa lagu dhawaaqay xukunkiisa maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka uu ku dhacay maxamed mawliid fal gaalnimo ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed mawliid dil xaduridaah saddex xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه رواه البخاري intaasi kadib waxaa bilowday fulinta xukunkan dilka ah oo lagu fuliyey labadaasi aayade sane iyadoona jebigu sidatan uu ku soo dhammaaday الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر guddoomiyaha degmada luuq ayaa ku baaqay in carabka laga jaro ekraan tahliil hooyadeed isagoona weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland maxamed ciise ayaa ka waramaya cali kediye oo ah guddoomiyaha degmada luuq ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe wuxuu meesha ka saaray inuu hoos tago maamulka kismaayo wuxuuna sheegay in isaga iyo axmed madoobe aanay waxba isdheereen islamarkaana yihiin guddoomiyayaal degmo war axmed madoobe maanta waa guddoomiye degmo iimaanka laaiq anaa kaga sharaf badan sababto waxaan haystaa adi laba boqoloo kilomitir oo isku weer oo nabadgelyo aan ku socdaan haystaa soddon kilomitir ma haysto waana guddoomiye degmo anaa hadda kuu sheegaya axmed baan aqoonin rooblaha la sheegayaan aqoonin kismaayo fadhiyaa maanta ma telefoon ma ogey muxuu kaloo hadda idinku sheegi karaa ii sheeg yuu waxu sheegi karaa sidoo kale guddoomiyaha luuq wuxuu soo hadal qaaday culayska farmaajo ka haysta dilka haweeneydii sirdoonka ka mid aheyd ee la odhan jiray ikraan tahliil wuxuu ku taliyey in la dhibaateeyo carabkana laga jaro hooyada dhashay gabadhaas oo inta badan warbaahinta ka hadasha waxaa soo haray gabadhan ikraan tahliila waan ka xunnahay wixii gaaray laakiin mar hadday noqotay dhiiggeedii iyo kiiskeedii iyo hadalkeedii wax dowladda soomaaliya lagu burburinayaba hadday noqotay habarta dhasha xataa carabka in laga jiraan qabaa aniga iskaba dhaaf ayade midda ayada dhasha xataa carabka in laga jiraan qabaa ma laga shegshegaayo gabdho way dhimanayaan kuwo kaloo dambena way dhiman doonaan kuwo horena way dhinteen laakiin waxaa la rabaa soomaali qofka markuu dhinto waan duugan jirnay waa isu tacsiyan jirnay magna waa la kala qaadan jiray baalkana waa la kala qaadan jiray gabadhan iriddu malow afi irid waa lala nidaamka federaalka oo ujeedkiisu yahay in dalka la kala qaybiyo ayaa waxaa midhaha ka dhashay ka mid ah in guddoomiye kasta doonayo inuu noqdo madaxweyne waana arrin ay shisheeyuhu gadaal ka taagan yihiin alfurqaan ayaa baahisay muuqaal lagu wareysanayo qaar ka mid ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka zakariya cumar بسم الله الرحمن الرحيم war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka muuqaalkan waxaa ka soo muuqanayo maxamed mayow xasan oo ka mid ahaa ergadii maamulka jubbaland ku matalayay doorashada baarlamaanka dowladda federaalka mayow ayaa waxa uu ka mid ahaa ergadii soo gaartay wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ka faa'iidaysatay cafiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay inuu ka toobad keenay falkii uu ku dhacay maxamuud mayo xasan baa la yidhaha maxamuud maxaad ka mid ahayd raggii xildhibaanada soo doortay mise kiis kale ayaad u timid raggii xildhibaanada soo doortaan ka mid ahaa kismaayo xildhibaankaas xildhibaan caananuugaa la yidhahaa waxaan u doorbidahayey wuxuu noo sheegay dhaqaalo in marka iyada dhaqaalo la siinahay waxaan u soo jeedin lahaa dadkii galay arrinta iyada e oo annaga naga mid ahaa oo naga soo haray ilaahe inay toobadkeenaan oo allihii uumay ay u toobadkeenaan idaacadda al-furqaan ayaa weli waxa ay wadaa baahinta muuqaalada lagu soo gudbinayo ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo ka qoomameeyey falkii ay ku dhaceen warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dowladda turkiga ayaa duqeyn xagga cirka ah ka geysatay deegaano dhaca oo waddanka ciraaq eela wareedyo amni oo ku sugan waddanka ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan hal ruux rayid ah uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyn xagga cirka ah oo ay dowladda turkiga ah ka geysatay mandiqada jamjamaal magaalada salmaaniyaha ee waqooyiga ciraaq ila waraadkan amni ayaa sheegeen duqaynta oo ahayd mid xooggan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga kuwaasoo si arxan darro ah u beegsaday mandiqada jamjamaal magaalada salmaaniya ee gobolka kurdistaan khasaaraha ka dhashay duqaynta oo ah mid horudhac ah ayaanan ilaa iyo hadda la helin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku adan duqaynta ay geysteen diyaaradaha dowladda turkiga ciidanka turkiga ayaa muddooyinkii dambe xamalaad ka waday waqooyiga ciraaq gaar ahaan xuduudda gobolka kurdistaan halkaas oo ay ku sugan yihiin xogag dagaal adag kula jira xukuumadda ankara howlgalladan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan ruuxoo rayid ah iyadoona la burburiyey kumanaan dhulbeereed ah islamarkaana ay lahaayeen dadka degan xuduudda sidoo kalena howlgalladan waxa ay sabab u noqdeen in dad badan ay guryahooda ka barakacaan warkii subaxnimo saaka dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaan waa inaga intaa